asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu warkaas waa xaq laysku leeyahay salaantu ma aha mid la iska baryayo marka waxaa gareedna xag ilaahay uu ka dhigan yahay midkeenna waa ka badan yahay marka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaas kadib soomaaliya wax badanay soo martay ilaa iyo markii maxamed siyaad dawladdii uu hogaaminayey ay dhacday waddan fiican buu ahay waddan caqiibo cajiib lou ahay waddan layswada yaqaano laysu baahan yahou ahay xarribaaddu waxaynu u bilaabatay maalintii madaxweynihii dimuqraadinimada loo doortay cabdirashiid cali sharmaaki la dilay ayay rabashku noogu bilaawday toddobaatanayadii waxaan xasuustaa anoo rabay inaan waddanka ka baxo aan baabuur soo raacay keligii anigoo ah weligay beledweyne xagga uma soo dhaafin ilaa boosaaso aluula qandaala meelahaasoo dhan aan iska maray si aan doon tahriiba u raaco xagee u socotaa iyo xagee ka timid iyo maxaa taha wallahan qofkii tiri aysan jirin soomaaliya saasay ahaa jirtay markii aan wax bartay oo nin weyn noqdo waddankii aan ku laabtay kabacdina maalin xamar dagaalladu markay bilaabanayeen yaan u tagnay odayaashii soomaaliya oday ka mid ah oo janrada waddanka ugu horreeyey ah jenaraal maxamed abshir inuu joogin waa laga yaabaa caawa waxaan nidhi waddankan wuxu u baahanya in la nab in la badbaadiyo axamed abshir hadduu imaqlayano meesha fadhiyo wuxuu yidhi waxaan qori jiri waraaq ayaan waxaan qori jiri yihi safaaradda maraykanka waxaan dhihi jiri u yidhi soddonkan ruux america ha loo diro hadal layguma soo celi jirin u anoon waxba ahayn maanta anaa safaaradda inta tegaan fiisa doontuu yidhi waa lii diidayo aniga dad aan dir iska dhaafin halkaasaa soomaaliya sumcaddeedu maraysaa sida shilinka soomaaliya oo u dhacay u qiimo dhacay ayaa soomaaliya u qiimo dhacduu yidhi markaa shilinku doolarku wuxuu ahay toddobaatan shilin baa doolarka lagu sarrifayay wuxuu yidhi sida lacagteenna ay u dhacday ayaa magaceennana u dhacay wixii ka dambeeyey haddee inteennan waa wada joogno laysu sheegi maayo waxa dhacay hadda iyo meeshay taagan tahay soomaaliya qof wax noo qabanaysa ma jirto haddaan inagu isu qaban labada zaciime hadda la sheegay caawa magacoodan meesha laga sheegaayey oo ah madaxweynaha sheekh shariif iyo ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharmaake waa laba nin oo dhallinyaraha waxaad moodaa cumar cabdirashiid in sacabka xoogaa u badan yahay cumar taariikhdaas midka weyn buu leeyahayo historygu wuxuu ka galay prime minister prime minister dhalay ayuu noqday reer kennedy hooyadooda waxay dhihi jirtay laba madaxweyne inaan dhalo markii john kennedy la dilo walaalkiis robert soo taagay ayuu islaan laba madaxweyne dhashay taariikhda ma lagu hayaa leeyahy marka cumar waa prime minister oo ina prime minister ah intuusan madaxweynaha gaarinba shariifku meel fiican oo wanaagsan oo naga soo galay oon weligeen soomaaliya maamulkeeda aan laga soo gelin xagga diintuu naga soo galaa si wanaag waa laba nin oo dhallinyaro ah aanan mustaqbilkeenna ku aamini karno shalay khudbada jimcaha masaajid halkaasoo ku dukanayna shiikha wuxuu soo khudbad uwada wuxuu ku keenay khudbadii wuxuu yidhi xil weyn oo cajiib leh ayaa saaran dowladda hadda la sugayuu yidhi madaxweynaha iyo prime ministerka allaha u fududeeyuu yidhi annaguna waxaan leenahay allaha u fududeey ilaahay kuwii nabad isugu keena keena allah ka dhigo haddaay qolaan la kaftamaya waxaan idhi prime ministerka waxaan rabaa farriin inaan u diro madaxweynahana farriin inaan u diro madaxweynaha farriintaan u diraya waxay tahay madaxweynow xagga diintaa naga soo gashee diinta dalka ku hogaami dadkana isu keen prime ministerka aabbihiis waxaan ka maqlay annagoo dagaal ku jirna oo qolay qoray xakiim lira masaarida noo keentay haysanna in la yidhi dagaalna waa ku jirtiin doorashadana waa la soo gashay ka waran aabbihi wuxuu yidhi gacanna waa ku dagaalaynaa gacanna waa ku boodgaraynaynaa hadda prime ministerka waxaan leenahay prime ministerow gacanna dalkii iyo adduunkii isu keenidiisii iyo dhaqaalo raadintiisi ku keen gacanna nabadgelyada soomaaliya ku keen insha allahu annagana ilaahay qalbigeena hayso haysu wada keeno allaha isu keenna dumo halkan wixii ka bilaawda meel walba waa gaarayaan ilaahay idinkiis ilaahay wax khayr qabaan ka rajaynaa insha allahu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
xaaji cabdi door waa mahadsan yahay